duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka ad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkii hore waxaad ku dhegaysateen qaybtii koowaad waraysi aynu la yeelannay fanaanka cabdi baadil ibraahim oo ka mid ah fanaaniinta ugu caansan soomaaliya haddase ku dhaqan waddanka jarmalka qaybtan aan idiin soo gudbinayno waa qaybtii labaad ee barnaamijkan oo uu markan kaga hadli doono fanaanka heesihii ay dhammaadkii siddeetamaadkii wada qaadeen isaga iyo fanaanadda allah u naxariistee saade cali warsame waraysiga qaybta labaadna sidan ayuu u dhacay heese badan ayaad sidoo kale aad isla samayseen oo isla qaadeen heesaha caanka ah waxaa ka mid ah heesihii aad saade cali warsame albumkii waxaan u malaynayaa intaysa dowladdu dhicin albumkii ugu dambeeye aad soo saartaan inay ahayd oo kaban qurux badan iyo heese qurux badan ay ku jiraan bal maxaad nooga sheegi karaysaa albumkaasi iyo sida heesaha ku jiray heesahaas riwaayadaas maxaa filim buu ahaa marka hore ay saado samaysay filimkaana waxaan ugu talagalnay magaalada waxaa jiray dad badan oo garanaysa reer baadiye isku caaya aad iyo aad kan cunug reer baadiyaha ah marka saada waxay dhibsatay marka ereygii baadiyaha in laisku caayo in laisku caayo film bay marka samaysay filimkaa inuu soo baxay ahayd laakiin wadankaa naga burburay heesahanay marka u diyaarsatay heeskan mataqaanaa ajashaan dhamaan ifka kama tagto waa siday naga ajashaan dhamaan ifka kama tagto waa siday naga
sida sida webi bal marka ereyada dhan iyadaa samaysay filimkan wuxuu ka sheekeynayay iyadu waxay ahayd reer miyi anna waxaan ahaa reer magaala marka waxaan leeyahay waa ku tababarayaa adigu waxaan dhaqankeedan ka helayaa waan jeclaanayaa markaasay iga aqbalaysaa markaiga aad basho ayaa waxaan kula hadlayaa afkii magaalada caadi iska dhig aad iyo aad xarif xarifay aan leeyahay xarifay waxaa waaye no afkaaga bar ana afkayga ku bar may waxay leedahay codcodka iyo dhitaha ya cusubka cusubka baxayo cusubka waxaan leeyahay cusub ma fahmin aniga may anaa ku fahamsiinaya qeybahayga afkaygan ku baraya adna afkaagii bar
waanu isdhaafsanaynaa waa tahay
waa isdhaafsanaynaa marka dambe waxay i dhaafaysaa iyadu waxaad arkaysaa matalan ka soo qaad nin miyi ka yimid oo isdabaray oo noloshii isdabartay oo gaari wata oo guri villaa degan oo isdabaray oo nin reer magaal uu shaxaadayo ninkan hadduu baadiye ka yimid waana isdabaray Aad iyo ninkan aad.
wuxuu leeyahay, geedkan xubna oo reer baadiyaha ah laakiin wuu shax- wuu u Wuuna- shaxaatagaya wuuna soo shaxaatagayaa
ha
marka fariin Marka- waxay- fariin wuxuu dirayay filimka ahayd in dadka baadiyaha ka yimid ay noqon karaan dad shaqaysta dadkan magaalka joogana aysan dadkan yasine ay shaqaystaan laftigooda
ha marka maaha reer baadiye iyo In laisku caayin karo.
dadwey maaha waxtarka iyo aqoontu waa u dhalasho marka iyadii anigii aan yasayay ee aan lahaa qofta waa reer baadiye oo adiga tababar ayaa intay iskool gasho oo wax barato iyay waxay noqonaysaa dhakhtarad anigana meesheedaan af- afkan soo taagaya waxaan leeyahay waxaa waxaan waa inoo maaragtay no waxaa loo baahan yahay mugti reer magaalnima loo baahan yahay mugti afaan hayaa bis wax kale waad Markaasa- bishqaysa walaal.
dhalinyaradii yaa marka dhalinyaradii markaa aan deriska ahayn iyo kugu badan oo aan saaxiibayn waxay leeyihin war niho eh, niho gabadhii shalay miyigii ka timid aa maanta gaari kugu wadee oo maaragtay eh, maanta dad daaweynaysa adigu maxaa niho niho qalad badanaa jira hadda waa inaan dib isu saxan leeyahay heesad marka ay dib u samaysaa jirta ma aanan soo saarin
laakiin heesaha eh, aad isla Marka- qaadeen heesaha aad isla qaadeen eh, kuwa gaara iyada ay qaadeen oo qurux badnaa ayaa jiray marka heesahan dhammaantood waxaa sheegtay in inay iyada ay lahayd oo iyada ay samaysay marka naaxiyadana bal ka waran laxanka ma adigaa saareen mise anigu waxaan saaray naftayda ku jiraban waxay hayso jamashada laxankeeda anaa iskale waa tahay
laakiin cagashaan dhamaan ifka kama tagto waa sida inaga waxaa sameeyey bara fidow barre fiidow waa tahay لو جددين ومنا نبلهن وفقه يضعيهم راية وعن يلغون فيه يلغون فيه
bara fidow waa sameeyey marka anigu waxaan saaray naftayda ku jiraban waxay hayso jamashada laxankeeda anaa iskale
Thank you.
aniga hadda waxaan targareynayaa inaan dib u samayno oo aan hadda dib u samayno marka aan ku wada sheekada cajalada markii caan baxday magacayga cerka aaday gabar aan abtu ahaa ayaa timid sheekadii hooyaan daba socdaa mugta aha aha hooyo marka waxay cajalada markaan soo saarnay ee cajalo baabuurkay raacday iyo diibataday tagtaba Mm.
ajashaan dhamaan iyo iska kama tagto markaas cabdi baadil a cajaladiisii cabo markaas waxay dhahday ninkan "Wahigaa, cirka maraay haddaad nacas nacasad nacasad Ah.
qayladaada iyo cabaadkaaga meel walba laga dhegeystaa Hooy- hooyo- hooy- hooyo ku dhehaysa mise?
hooyaa dhays waa tahay warkayaa naga amsiyaa iraadahay tiri markaasaa ka ujeedadeen maxaa ujeedaa ujeedada aan leedahay waa ujeeda qaldane nin nin waa ku jecayhe marka adigu waxayna dacaydisabo gabar aan abti u ahay markaa oo yar oo sideed sano jirta ayaa ay beledweyne kala timid gabadhiyaa luntay marka gabadhi markay luntay ayay hooyo cabaadaysa anigu waxaan deganaya expioro meesha igu timid waxay dhahday gabadhi iga luntay markaasa waxa ibrahim baadila markaa ila joogo ibrahim wuxuu yidhi gabadha ma luntay ha iyadoo socota halkan lagugu keenaya iska fariisuyo hay
war warda gabadha ii doona wallahi iyadoo qaqaylsan markaas maya hooy iska daadi waa lagu keenaya way imaanaysaa gabadhii saldhiga saldhiga marka la geeyey ayaa waxaa la yidhi magacaa hebel hebel haye yaa ku dhalay hebel hebel yaa waalid ku ah ibraahim baadil iyo cabdi baadil okay oo fanaaniinta ah oo fanaaniinta ah markaasuu tiri fanaaniin ma aqaan laakiin cabdi baadil iyo ibraahim baadil aanay abti iyo ah." waa tahay waa gabar iska yar waa gabar iskee baawura lagu soo qaaday exoral keenay hooyo iska cabaadaysa meesha markaasaa la yidhi ah ah, reer baadilaaw ah gabadhan aada kasoo luntay ma taqaanaan reer Ba- eh, cabdi baadil iyo ibraahim ay leedahay ha markiina aragtay way soo carartay ha hooyo ha heesaha inaan kuu diidanaa ma ogid ha weligiin heesa kuwo kalena ilaaha idinkugu diidabo
inaa waxa ay ku faraxday oo ay ka faa'iiday aragtee markan gabadhii yareyd ay ka luntay oo dartiina magaciina darteen adigii iyo ibraahim allah u naxariisto dartiina waa intay ku aqoonsadeen xaafadda laydinku keeno darteed kadib waxaa dhacay burbur dadku waa la kala qaxay waa la kala cararay fanaaniin fara badan baa soo baxay oo markan ma jirin tartankii heesaha hirgeley oo aad adigu aad ka mid ahay dadkii ku soo baxay iyo fanaaniin kale fanaaniin fara badan baa soo baxay bal ka waran fanaaniinta problemka wuxuu yahay markii hore hadda kolley waa lasoo yar fiicnaanaya soomaali dawladdu way soo yar adigu soomaali way is- adigu hadday dib isu saxday Een, een, laakiin markii u horeysay ee wadanka u burburay waa la kala baxay fankii laftigiisaa sii kala baxay marka fanaana imanayo dadkiisiyaa soo dhaweynaya Waa tahay.
dadkiisiyaa xafladii u camiraya marka fanaankii isagu kuma xisaabtamayo cod baad leedahay iyo malihid wuxuu ogyahay in loo camirayo oo meeshii ay hiilo tahay marka fankii hiilo ahaa adigu sagaashameeyadii markuu wad- wadanka burburay kadib wax soconaya maaha mogta waqti waqti uu leeyahay tii baa hadda yaraatay dadkii waxaad moodaa inay hadda isku soo wayar xirmeen oo walaaloodeen haddana waxay noqotay marka haddana youtubeka in laisku camiro oo codkii laisu geedgeeyo oo la totoosiyo marka een, adigu way yani sibay isku dayayaan way dadaalayaan tii baa hadda laftigeeda laisku haystaa sababtoo ah hadduu xitaa fanaanka hiid noqdo mudduu ahaanayaa hoos u dhacaya maxaa kalifay waxaa kalifay waxaa weye dawlad la-aanta kalifayso fankii haddii dawlad uusan jirin fanka ma jirayo marka si walbuu fanaanku usoo caanbaxo hoos u dhacaya marka dadaalka laga rabaa waxay tahay fanka dariiqa uu leeyahay inay maraan marka hore ay kasoo bilaabaan in ay kaban ku heesaan oo codna tuura ku heesaan hadda marka waxaa arkaysaa oon dhowr marna arkay fanaan caan oo la yaqaano ayaa wax is leedahay kaalay kaban ku garaacay markaasuu leeyahay may may may hadda diyaar miye may may may hadda miyo igadaa igadaa ma heesaye waa tahay marka Marka muxuu maxaa isas leeyahay keenaya muxuu isas leeyahay muusan waxaa laga yaabaa inuu fiican yahay markaas aan leeyahay kaale kabankuu tumay inuu xitaa kabankii uu ku heesi karaa laga yaabaa laakiin isaga waxaa gelaya kumbalees ah inuuna ku heesi karin inuusan ku hesi karin kalsoonidii ay isan jirin Ah.
meesha baka waa tahay marka waxaa weeye fanka dariiqadiisii ma haysano Mm.
mana heli karno ilaa aan dawlad ka hadlo dawlad saxa Mhm.
waa tahay Eh, marka dhalinyaradu ma qaldano runtii sababtoo ah dadkaa raalli uga ah waa tahay dadka marka hadda uu marka camira barnaamij waxaa jira barnaamij aan wadaa jira Mm.
oo aan dib ugu soo nooleynayo fanka oo aan leeyahay fankii noolaa fankiina tuurka ahaa hadda belgiumka ka dhigaya hollandna waa ka dhigay socdaalkii nabadaan u bixiyey fanaaniintii horean ku xusaa heesahoodii aan ku xusaa waxaan ku xusaa eh, waxaan soo qaataa zaynab xaaji cali baxsan ayaan ku xusaa en, waxaan soo qaataa heesaheedii oo ah gumaysiga maanta ah waan garanayay ah marka in la sheeg sheegay u baahan tahay sinan xaaji albaxsan waxay ahayd gabadha gabadha keliya ee markaa wadanka la xoreynayay ciidanka guwaabinaysa oo aan ka soo harin ilaa ay xorriyadda aan ka helno waa tahay oo Daba socotay.
markaan guwaabisay ahayd heesaheedii aan soo qaataa Aha, aha.
waxaan dadka ka dhaadhiciya in loo baahan yahay codna tuur ah Yahay.
holland way sugayaan maalinkaa waxaa yimid ugu yaraan dad badanaa yimid waxay dhaheen noogu celi Mm.
abriil ayay ayagan isugayaan Mhm.
waxaan keenayaa fanaaniin kale ayaan keenayaa si ay natuur uga heesaan meesha ma soo istaagayo qofaan natuur ku heesayn qofaan c d wata kuma heesayo Mhm. album kale waxaa jiray meeshaan tago fanaaniintao dhan waa casuumaya waxaan leeyahay fanaan soo ma jieda ha imow life baa lagu tumaya dadkuna waxaa soo gelaya waa dad akhyaar ah dad xaasiley ah dad sideedda ilaa iyo kow iyo tobanka fiidkii uu ku egyahay borgram waa borgram natuur ah maaha disco fanka haddii disco laga wada dhigo dee waxaa lumaya dhaqankii iyo dadkii dad badan waxa u baahan fankii inay eryada xitaa dhegeystaan mugta ereyada ay fahmi karaan
ha dhegeystaan marka waa taasaan hadda targaraynayaa waa isku dayid in aan dib usoo nooleeyo fankii natuurka ahaa intaas ayaynu kusoo gebagabeynaynaa waraysiga qaybta labaad ee fanaanka cabdi baadil ibraahim qaybta ugu dambaysa waa qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aad toddobaadka soo socda maqli doontaan waxaad ku dhegaysan doontaan fanaanka heesihiisii ugu dambeeyey ee uu soo saaray iyo sidoo kale waayihiisa faneed barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmis maantani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee fanaanka cabdi baadil ibraahim uu soo saaray
soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hubiya hubiya Ah, hubiya hubiya hilinka wacan qaadayo imiyo niyad yeelatee horumar lagu faanayo hibad iyo qarannime hilinka wacan qaadayo imiyo niyad yeelatee horumar lagu faanayo hibad iyo qarannime halkay halkay halkay halkay halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume halkay halkay halkay halkay halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay heestaasi ugu dambeysay waxayna la socodsiinaya jamaal axmed cismaan waxaana marti ku ahaa fanaanka cabdi baadil